boqolaal qoys ayaa ka barakacay qeybo ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne kadib markii karkaarada uu jabsaday webiga shabeelle dadka ka barakacay guryahooda islamarkaana ay saameysay fatahaada webiga shabeelle ayaa deegaansaday deegaanka ceel jaalle duleedka magaalada beledweyne iyo qeybo ka mid a xaafadaha magaalada oo aysan soo gaarin daadadka kasoo rogmaday webiga shabeelle qaar ka mid ah dadkii ay saameysay fatahaada webiga shabeelle islamarkaana ka barakacay guryahooda ayaa redio beerlo uga waramay duruufaha haysta iyo saameynta ka dhalatay fatahaada webiga shabeelle
saakay reer beledweyne dhammaantood biyaha ku soo fakaday webiga magaalada beledweyne dhexmara dhammaantiis meel kastoo webiga beledweyne kala samir way soo goday wax biyaha kulli magaalada biyaha qabsaday dadkii dhammaantiis waa u qaxay gebigiis cod ku harta ma jirto magaalada beledweyne cod ku harta ma jirto waxa waaya marka nimcadaasaa ilaahay keenay ilaahay wax allaala wuxuu keenay waa alxamdulilah shukri dhammaan magaalada biyuhu way ka socdaan dadkii way ku dhex jiraan ninkii carari karaa cararay intii kale way ku dhex jirtaan biyahaas dadkaa laga badbaadiyo ilaahay baa keenay dacwo lama qabo laakiin nafta waa la badbaadiyaa dadkii waa wada qaxeen wixii dhimanna waa ku daba jiraan hadduu ilaa yidhaahdo biyuhuna xaddaaf waaye xalimay xaafadihii aan biyaha ku jirin hadda aan idin hadlaa waa buuxaan baabuurta waa kuwaasaa dadkii ala soorara qaar waa la sii sidaa qaar maxayto ayagaa la doona alxamdulilah wixii uu ka dhigana waa arki doonnaa magaalada beloweynana saaki waa biyeysan tahay boqolkiiba lixdan
annaga xalay biyuhu kooshina waxay noogu soo galeen toddoba saac iyo bar geesaha iyagoo lagala wareegaan aragna labada gees waa celadhaansada celadhaan dabadeed waxaan helay baabuur iska roga ah lacag ma haysto waxaan ugu talagalay biyahaas ma laha islaamnimaa lay soo qaadaya ahlnimo iyo walaalnimo haddana meeshaas ciridaahoo bannaanka ah aan tuuranahay waxaan rabnaa marka alxamdulilah rabbialcaalamiin ilaahay hadda waa inabad yeelo hadda wax balaayaa ma qaba biyihiina waa ka soo baxay ummad badan oo aniga ahalkaygaahuna waa jirtaa ummadna waa igala soo baxday dad badanoo hadda waxaa jira gurmad iyo u baahan iyo hadduu alla kuraa in laga soo baxsho iyo baabuur waaweyn oo jabuutiga in loogu celodhaasho u baahan baabuur kale maba soo bixin kariye magaalada beledweyne biyaha soo saameeyey xaafadii dhan kooshin waa laga wada qacay ilaa xawataako qaxaanna biyahana biyo oo dhabo waaye waa kaftana maahan dadka dhanna wada saameynayaan dadkan waxaa u sheegi lahay inay guryaha ay ku gootoomiya isaga soo baxaan